haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya wariyaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horrayno dekreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxaa xilka looga qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid maxamed cabdi isla toddobaadkan ayaa madaxweynuhu waxa uu u magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo ahaa wasiirkii warfaafinta dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale xilka laga qaaday ku-xigeenadii guddoomiye taabit howsha shaqada la waday iyadoo xubno cusubna la magacaabay arrintan ayaa imaanaysa kadib isqaqabsi muddo ka dhex tagnaa xubnaha maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doona dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal haddaan idin dulmarno waxaa ka mid ahaa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan socdaalka ee i o m ayaa waxa ay jimcihii shalay sheegtay in soddon qof oo muhaajiriin oo isugu jira soomaali iyo etoobiyan ay ku qaraqmeen badda dalka yemen kadib markii dooni ay ka soo raaceen yemen ay ku degtay isla xeebaha dalka yemen dadkan ayaa la sheegay inay kusoo jeedeen dalka jabuuti waxaana wararku ay sheegayaan in mukhalasiyiinta doonidan ay qaarkood ku amreen dadka ay degaan rasaasna ay ku rideen taasoo sababtay in doonidu ay degto dadkii halkaasi saarnaana ay qaarkood dhintaan iyadoo muddo hal sana ay ka soo wareegatay kadib go-aankii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucay in qaxootiga ka imaanaya dalal soomaaliya ay ka midka tahay in waddanka maraykanka ay soo galaan markaa kadibna madaxweynuhu uu yareeyey tirada qaxootiga ee maraykanka imaanaysa ayaa danjiraha qaramada midoobey ee qaxootiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afey waxa uu dalka maraykanka iyo maamulka madaxweyne trump ugu baaqay in ay ka laabtaan arrintaasi waxa uu afey oo v o a toddobaadkan waraysi siiyey uu ku sheegay in dadka qaxootiga ee maraykanka imaanaya ay ahayeen kuwo dhab ahaan u baahan xaalado dibudejina islamar ahaantaasina qaarkood xaalado caafimaad darro aada u liidata ay qabaan sidaa daraaddeedna bini-aadamnimada laga fiiriyo dadkaasi loo ogolaado in ay socdaalkooda maraykanka sii wataan magaalada davos ee waddanka switzerland waxaa ka furmay toddobaadkan shirweynaha caalamka ee dhaqaalaha shirkan waxaa ka qayb galaya madax kala gedisan oo caalamka ka kala imaanaysa iyadoo islamar ahaantaasina dowladda soomaaliya uu shirkaasi u matalayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre mustaf xaaji goobdoon oo aqoon-yahan soomaaliyeed muddo dheerna waddanka switzerland ku nool ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa shirkani ahmiyadda uu u leeyahay guud ahaanba caalamka iyo soomaalida ra-isul wasaaraha xasan cali khayre wuxuu ka mid yahay toddobaatanka hogaamiyaasha caalamka ah ee shirka ka qayb galaya iskugu jira madaxweyneyaal ra-isul wasaarayaal qaarkood waxay ka hadlayaan doodo si furan u furan oo su-aal lagu weydiinayo ra-isul wasaare kheerre wuxuu leeyahay shirar gooni gooni ah oo la kala kulmayo madaxda caalamka iyo wuxuu kulan kala qayb oo kala qayb galay dad ka mid a siyaasiyiintii hore oo kamid yahay ra-isul wasaarihii hore ee ingiriiska iyo madaxweyneya madaxweynaha ruwanda halkaasna laga doodayay africa halka ay u socoto iyo nabadda iyo xagjirnimada si looga hortegi lahay shirkan maaha shir heshiisyo lagu wada gaaray waa shir dadku ay isku arkaan haddii noqon lahayd madaxda caalamka ay waxyaalo kale isdhaafsadaan laakiin waxaa markuu la kulmay madaxa ugu sarreeya hay-adda imfta in ra-isul wasaaruhu ay u ahayd guul weyn inuu halkaa kala kulmo oo usoo bandhigo baahida ka jirta soomaaliya waxaana jira shirar kale oo hoose oo ra-isul wasaaruhu laleeyahay wuxuu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda qaar kamid a yurub marka waxyaalo badan ayaa laga rajaynayaa waayadii hore waxaa kasoo qaybgeli jiray qaar kamid a wasiirada dowladaha waxaana la rajaynayaa mustaqbalka in madaxda soomaalida ay dib usoo wataan dadka ganacsatada maadaama shirka looga hadlayo ganacsatada ay uga faa'iidaystaan ama horumarka dunida ay gaartay ay wax ka ogaadaan isla dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada qaar iyadoo horena uu u magacaabay xubno ilaa iyo lix gaarayey waxaana xubnaha golaha wasiirada ee toddobaadkan uu magacaabay madaxweynaha dalka kenya ka mid ah aamina maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda ahayd lagana dhigay wasiirka waxbarashada ee dowladda kenya sidoo kale waxa uu madaxweynuhu magacaabay xubno kale iyadoo qaarkoodna jegooyinka loo kala bedelay kuwa cusubna ay soo galeen golaha wasiirada waa tahay dhegaystayaal isla dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaxa barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir taabid cabdi maxamed iyo ku-xigeenadiisa isagoo isla madaxweynaha markaasina magacaabay guddoomiye cusub iyo ku-xigeenno cusub waxaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho loo magacaabay cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda xasan cali khayre uu hogaami tani waxay ka dambaysay kadib markii muddo isqabsi uu kala dhexeeyey maamulkii hore ee gobolka banaadir iyo madaxda sare oo ku aadanaa arrimo ay ka midka yihiin maqaamka magaalada muqdisho ay yeelanayso ee caasimadda soomaaliya iyadoo isla mar ahaantaasina isqabsigaasi uu sababay in markii dambe guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabid iyo ku-xigeenadiisa hal mar xilka laga wada xayuubiy kuwo cusubna la keeno haddaba maamulkan cusub ee gobolka banaadir ee madaxweyne farmaajo uu magacaabay waxay kusoo kordhin karaan siyaasadda magaalada muqdisho iyo dadweynaha magaalada muqdisho qaarkood isweydiinaya su-aasha ah xilliga ay matalaad rasmi ah ay ku yeelan doonaan baarlamaanka soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho runta waxay la tahay waxqabadka ama soo siyaadinta jermanka cusub ee hadda yiriso ee loo magacaabo gobolka waxay la tahay lagama fadhici karo lama oran karo yani natiijo darro iyo natiijo fiican labadaba laakiin waa un shaksi madaxweynaha u gartay inuu qabto positionka noocaasa dabcan siaad ogtahana arrinta uu ku yimidna waxay ahayd khilaaf guddoomiyihii gobolka banaadir taabid cabdi maxamed iyo prime ministerka isqabteen oo taabidna meesha ugu wareegay ayuu ku yimid sababtii taabid uu ku baxana si dad badan ay wada caddeeyanaya maqaamka muqdisho iyo habkii dad dadka muqdishaawiga xaquuqda ay leeyihin u heli lahaayeen ka hadlisteedii ayuu ku waayay dabcan ninkaana sidaasuu ku yimid haddii sida dad badan tilmaamayaan oo raadkaas qaado taabid ula mid noqon doona laakiin wixii intaas ka siyaada habsame socodka gobolkana bal maalmaha uu soo shaqo galo iyo boqolka maalmood iyo wuxuu kusoo siyaadiyay markaasa wax laga odhan doona maxamed waxaa la isweydiin karaa mar haddii sida dastuurka uu qabo guddoomiyaha baarlamankan uu ka hadlay in maqaamka magaalada muqdisho ay baarlamaanku war ka soo saari karaan waxa u furan maamulka gobolka banaadir uu samayn karo muxuu yahay horta muhiim waxa ah oo laga maarmaana bulshada gobolkana aada ugu taamaysa inay helaan maqaam siyaasi ah maxaa yeelay dowladihii dalka soo maro o dhan wax matalaada ama maqaam siyaasiga kuma lahayn dowladda xasan sheikh oo looga baahnaa inay abuurto ayada laftirkeeda markii maamul goboleedki maamul goboleedkii ugu dambeeyey hirshabee la dhistay la rabay inay usoo jeesato arrinta maqaamkana waktigaa ku dhamaada dowladda cusub hadda timid waxaa lagu bahaya in maqaamka ay dedejiso waa mid midda keliya bulshada gobolka ay qudaraynayaan ama ay raadinayaan ku faraxsan yihin waa midaas taas haddaan la helina dabcan waxaa adkaanaysa isfaham bulshada gobolka iyo maamulada sare ku wada shaqeeyaan maxaa yeele gobolkan gobol keliya dhaqaalaha ugu badan dowladda soo geliya waayo wax matalaada siyaasiyad siyaasadeedna kumala maqaamna ma lahan madaxda ugu sarreysana waxaa soo magacaabo dowladda sara soo magacaawdo marka in gacanta dowladda magacaabista ay ka baxaan oo dadka ayaga wax doortaan oo muhiimadda dadka muqdishaawiga ama reer muqdisho ay u taagan yihiin guddoomiyaha gobolka taabirna uu midaas isaga uu raajicinayo ama uu dagaal adag ugu jira in ay dadkan ay helaan yani matalaad rasmi ah maxamed aad baad umahadsan tahay adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynaya tani kulada dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo